المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha oo maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar iyo aqbadaha xasan sheekh kasoo wajahay gudaha dalka soomaaliya barnaamijka waxaa igala qaybgelaya suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka nuqobada gobolka jubbada hoose iyo suldaan maslax cali maxamed oo ka tirsan salaadiinta gobolka jubbada hoose iyo nabatoon sabtow oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزهري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu gudaha u galno barnaamijka diiradda jimcaha tan iyo markii dib loo soo doortay xasan sheekh waxay dowladdiisu wajahday xiisado siyaasadeed oo gudaha ah iyo dagaallo dhiig badan ay ku daateen dowladdu waxay ku weyday ciidamo iyo dhaqaalo badan xasan sheekh ayaa ku guuldaraystay inuu iska maareeyo caqabadaha kala soo dirsay dowladihiisa isagoo ku fashilmay dagaalka uu ku soo qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo hadda ay istaagtay xamlada xasan sheekh haddana waxay caqabad iyo xiisado siyaasadeed ka haysataa maamul goboleedyada siiba puntland jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka arrintaas ayaan isla falanqay doonaa muddada uu barnaamijka socdo waxaan soo dhoweynayaa martida barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
intaa kadib waxaan siinayaa oo ugu horeeya suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka nuqobada jubbada hoose marka hore suldaan soo dhowow warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowow waxaad warbixin naga siisaa xasan sheekh siduu ugu fashilmay duulaanka uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكلها إذا عدا الفرقان إن ولالو حسن شيخ فشل كيسة الله سبحانه وتعالى مركا أسوك ورما وحليهي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ننكاس waxaa markuu soo baxayay goodiga iyo buulxooftada iyo kibirka waxa yeelaya waxay tahay ninkii shaydaan baa u qurxiyey hadda maxaa ka dhacay ilaahay fadligii marka xasan guurguurta xamladaas wuu ku jabay jabka uu jabayna allah subxaana wa tacaala ayaa jebiyey uma haddana waxaa dhiigooda iyo naftooda u furay waa mujaahidiinta ilahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala arrintaa waxa bixiya waa allah subxaana wa tacaala daalimkan iyo faajirkan iyo kibirkiisa isla weynankiisana ilahi subxana wataala afka dhulka uu geliyey mujaahidiinta allaha sugo ilahi subxana watacaalana gaalka mujrimka kibirkii iyo isla weynankii ilahi subxana watacaala waa baabiyey waayahay ee suldaani waan kugu soo laabanayaa markana waxaan siinayaa suldaan maslax cali maxamed oo ka mid ah salaadiinta jubbada hoose ee dhaqaalo badan iyo hub dhaqaalo badan iyo saanad hub ah ayuu xasan helay maxaa u sabab ah inuu dagaalka sii wada waayo ee gebi ahaanba ay fashilanto xamladii asaga uu iclaamiyey caliyow waan ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan xasan guurguurtay dhaqaalo badan ayaa la siiyey gaalada ay ku taageertay maxaan ku yidhahdaa hubkii ayaga ilaahi subxaana wa tacaala ay gacmahooda ku wateen mujaahidiinta ku wareejiyey maxaan ku yidhahdaa baabaadkiina maanta ay socon la'yihiin xasanna haddee mar walba wuu iska fashilan yahay waa marna maxaan ku yidhahdaa waa tan dhaqaalaha ka raadinaya dowladaha shisheeye marna dadkiisa ku noqonayo maxaan ku yidhahdaa in qabrihii maxaan ku yidhahdaa xamar intuu bixiy dadka ka bixiy guryihii iyo dhulka gadanayo dhaqaale ka raadinayo waxaasna ilaahay subxaana watacaala annaga ilaahay subxaana watacaala noo kasay ilaahay fadligiisa waana insha allah hadduu ilaahay idmo mar walbana insha allah wixii u watane waan ka sugaynaa insha allah hadduu waa ka qaadi doona isagaan kula dagaali doono insha allah waayahay haddana waxaan ku soo dhoweynayaa nabadoon sabtow oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed nabadoon sabtow hogaanka dhaqanka iyo qabaa'ilada ku nool wilaayaadka muxuu ahaa doorkooda ku aadan in laga hortago duulaanka uu ku soo qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa waaye maanta waxaan ka hadlayno doorka odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo ay ka galeen duulaankii ay ku soo qaadeen bakhti u sujuuda iyo gaaladii la socotay murtadiintii caloosha dushaqaystayaalkii culamaa usuu'i dhammaantood waxay ay ka qaateen odayaasha dhaqanka soomaaliyeed kaalintii ay weligood qaadi jireen laga soo bilaabo axmed gurey ilaa iyo sayid maxamed cabdulla xasan waxaan arki jirnay ilaa oo lagu keeno maantadan hadda aan marayno waxaa taariikhda ay dhigaysaa in odayaasha weliba soomaali lagu yaqaanaa oo marka soomaali dhan isku soo duubo waxaa lagu yaqaanaa difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda weligoodna quursa ma qaadan wax walba oo soo maray soomaaliya waxaa kaalin weyn ka qaadi jira odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ha ahaato dhinac hub maxaa xoolo iyo xiilowa dadka kicinta dadka ay ku baraarujinayaan in gaal layska dhiciyo waxaa ognahay maanta odayaasha dhaqanka marka aan soo faahfaahiyo hoos aan ugu soo daadigo gobolada maxaa lahaysa galgaduud mudug hiiraan iyo maa daalika waxaan maqlaynay oo aan hubnaa in naf iyo maalba ay ku bixiyeen sidii loo hortegi lahaa gumaadka iyo xasuuqa ee ay soo go-aamiyeen gaaladii wadatay murtadiinta iyo culamaa usuu'i oo ku ballamay inay ummadda soomaaliyeed laayaan oo diintooda ka hor istaagaan ay rabaan inay ku abuuraan wax la yidhaahdo dimuqraadiyad ama qoomaluudnimo ay ku go-aamiyaan oo raba inay diintoodaaay diintooda ka leexiyaan ay u leexiyaan dhinaca gaalada waxaan aragnay maanta odayaasha doorka ay leeyihin waa mid lama iloowaan ah waana qaybtoodana way qaateen waxaa la sadar muuqda su-aal ka dhan waa la ogyahay maanta xasan guuguurti jugta ku dhacday hal sano gudood saddex nin inuu saddex jeer u magacaabo ka qaaday uu magacaabo ka taliya ciidanata waa ka qaada taliya ciidanata waa ka qaada koo kale uu dhiibi asaga dhan jahada ay ka dhuntay xasan guuguurta iyo qoladiisa iyagaa is eedayo oo maanta waxaan iska sheegayo dadweynaha soomaaliyeed odayaasha soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmaa inay dadaalkooda sii wadaan ay dadaalkooda kasii laba kacleeyaan gaal waa jabta insha allah mardhow waxaan arki doonaa annagoo raaya tawxiidka oo saarsanan insha allah waayahay suldaan nabadoon sabto waan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa oon dib ugu laabanayaa suldaan macalin maxamed cabdi duuba maxay tahay casharada laga baran karo fashilka ku yimid duulaankii xasan sheekh suldaana soo dhowow bismillaah waa dhowhay waxaa laga baran karaa haddii waa qof kasta oo caaqil ah oo wax fahmayo oo wax garanayo mar walba wuxuu ogaanayaa horta gaalo iyo gaala raacyo asalkoodaba wax kastoo ay soo qaadan way ku khasaarayaan wuxuu ugu fashilmaayana waad dareemaysaan nimankan magaca soomaaliyeed huwan oo maanta afar iyo labaatanka saac intii lasoo tababaro diintooda laga saarayo war horta waxaad la dagaalamaysaan ogaada xaraka shabaab mujaahidiin ma ahee waa kitaabkii aad shale igula dhalay wey oo islaamka ahedeen oo maanta aad ka ridowdeen mar hadduu qofka uu ridoobo waxaad dareemaysaa qof kasta oo caaqil ah oo muslim ah bal fiiri ummaddii maanta shale ummaddan beenta u sheegaysay oo hogaaminaysay markay diinta ka baxeen see noqdeen ilaahay waa kala laabtay macnaha ilaahay wuxuu kala laabtay fansalakha minha way ka siifteen macnaha waad dareemi kartaa inta hadda ka tagtay ama aad garanaysaan oo maanta ugu dambeeyey sheekhdaan mansuur robow ugu dambeeyey maalintuu ka hadlayey macnaha meelaha xafladaha ama muxaadarooyinka mujaahidiinta ama shacabka muslimiinta markaa u jeedinaya codkiisa iyo hadalkarkiisa iyo soo dhoweyntiisa iyo macnaha fikirka marka uu ka hadlay iyo maanta markuu hadlayo laskuba wax isu dhow hataa maaha maanta waa lagu qoslaa ilmaha yar hataa way garanayaan hadalkiisa foolxumadiisa marka qof kasta oo diin ilaahay ka baxay wax ilahay baa dullaynaya macnaha ihaana ku dhacayso allah wuxuu leeyahy faman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim cidduu ilaahay macnaha ihaaneeyo yaa karaameyn kara macnaha xasan guurguurta marka cid karaamo u keenaysa ma leh waxaan dhihi lahaa marka gaaladan ma quusanayaan horta oo gaalo ma quusanayaan ilaa sanka laga gooyo ilaahay wuxuu leeyahy gaalada sideedoo fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kulla banaan muqmaha ka jara qoortana ka gooya sidoodaba wax asxaan ayaan loo samaynin oo amar alla subxaana wa tacaala way marka nimankan inay fashilmayaan cid kasta oo kitaabka ilahay ka leexato way fashilmaysaa xaqiiqatan cid kasta oo dariiqaas nebi maxamed iyo kitaabka allah uu soo deji munazalka dhinac ka marto xaqiiqatan way baaba'ayaan macnaha meel ay gaarayaanna ma leh waayo wadiiqo ay ku socdaan ma laha waxaan dareemayaa mar farmaajo waagu uu wareersanaa hadal wuu sheegayaa hadalka haddana asaa iskarbaashaayo maalina wuxuu dhi- wuxuu yidhi niman yahow nimankan la yidhaahdo al-shabaab waxay ku dagaalamaan caqiiduu yidhi ciidankeenna maanta macnaha wadani uma tababarno een caqiido ma ku dagaalamaan wuu dareemayaa macnaha ninka laakiin nin ragga mujaahidiinta ah ima nasru ima shahaada hadafka waaba intaasba adduunyaba dhan uma socdaanba laakiin guurguurto maxaad wadataa iyo xalufada raacsan maxay wataan wa wax ay wataan haba yaraatee ma laha macnaha waxaa loo soo akhriyay baalxuufto waxaa loo soo dhiba calan meeshaana oo wadani waale hataa calanka looma ogolo maanta guurguurta iyo waxa raacsan dhammaantood ayaa kala shakisan way kala shakisan yihiin waa sidaa weeye marka xasan guurguurta fashilkiisa wuu iska cadyahay cid kasta waxaan leenahay kitaab ilaahay ka leexata sunnada nabi waxba ka leexatana fashila diyaar u tahay waayahay suldaan waan kugu soo laabanayaa ee, markana waxaan ku wareejinayaa ama aan soo dhoweynayaa suldaan maslax cali maxamed ee, suldaane xamlada waxaa barbar socday in qabaa'ilka la hubeeyo si looga horgeeyo wiilashooda mujaahidiinta ah halkee arrinkaas ku dambeeyey haddana xaalka waa sidee wilaayaadka الحمد لله رب العالمين سؤال أيد ويديسي سؤال مهم ولاياتك هذا ما حنكون هذا سجود هان آد آد وحل دي كرا بقول كي بقول ويحسلونين حسن جور جورتي حملوين كي أسوق هذا وأم قاعد بحيي ما حنكون هذا معوسلي تينا وقوف الشلمي قبائل كمركي أي أركان حسن حسن جور جورتي عندني سأي تهاي من دقالة دونه Een, maxaan ku yidhahdaa maslaxadiisa gaarma mid kale aan ka shaqaynin markii qabaa'ilka ay arkeen wiilashoodii ay u yeereen odayaashii waxgaradkii culamaa udiinkii markii ay fariisteen waxay u yeereen wiilashii la qalday wiilashiina hadda kolley si wacana loola hadlay way ka noqdeen arrimihii inta badan way ka toobad keeneen wixii ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ay ka noqon waayey arrintaa kasoo noqon wayne gacmihii mujaahidiinta saad ogtiin uu ilaahay ku halaagiyey Een, xasan guurguurtay ama xasan murtad maanta waxaa waaye waa waa sii socdaa waa ninkaa ujeedaan maxaan ku rahdaa siddeetan jirka ah ee waayeelka ah waxaa la yidhahdaa moogtahay waa mamaha carabiga waxaykeed maxaan ku rahdaa yaa saayix laa takatar fadaayax marka ninka socdo waxaa la yidhi een ha badinin maxaan ku rahdaa dhibaatada ha badinin xasan maanta waxaa waaye waa waa sii socdaa nin waayeelo waaye Een, umana eko waayeel nin waayeel uma- uma eko waa nin iskuris ah waa qasunnaas ah inta aan ka barana annaga insha allah kolley maxaan ku yidhahdaa mujaahidiintana ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay mannigiisa iyo karamkiisa Een, ummaddii odayaashii intii waxgaradka markii ay u yeereen ee xaqa ay ugu yeereen ay fahamsiiyeen odayaashiina sidii culamaa udiinka ayagana way qaateen noqobadii way qaateen dadkii waa loo yeeray ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisane maanta maxaan ku yidhahdaa xasan gacanta wuxuu ku haya ma lahan waxaad dareensantihiin in xamar uu kusoo aruuray Een, xamlooyinkii oo hiiraan waa tii hadda hadda ka hor waa tii cos weyne wixii ku dhacda waa la ogaa mar walbana insha allah kama gaabin doono xasan wuxuu yahay inaan sheegno ummadda qaladku u wado inaan sheegno aan aga digno ummaddana diintooda ay difaacdaan xamarna maxaan ku ihahdaa xasan gurgurtay ummadda xamar joogtana waxaan u sheega xasan in ay iska reebaan xasan maanta madax ma noqon karo xasan nin madax noqon karo maahan maanta waa ninkaa ujeedaan ee danihiisa ka hadlo oo yar- maanta maxaan ku rahdaa idaacadaha kale waa wax walbaa samaysanaa maxaa idinka qusayn dee mas-uuliyaddiisa kolley meesha taaganta waa ujeedaan insha allah kolley xasan eh, waxaan dhihi lahaa gacan midiga laysaga qabto waayahay suldaani waan kugu soo laabanayaa ee waxaan siinayaa nabadoon sabtow Ee, nabadoon sabtow muraalka ciidamada dowladda federaalka maxaan ka sheegi karnaa maadaama kumanaan askar ah laga dilay kuwo kalena ay isaga tageen ciidamada dowladda federaalka horta ciidamada kuwaan dowladda sheeganayo waxaan leenahay mooral jab haddaw kuma soo bilaaban waagi uganda ay imaanjireen ay ku soo bilaabatay waxaan arki jirnay niman korneelo ah oo nin dable ugaandhes ah fadhiiso fadhiiso adiga fadhiiso fadhiiso xagga derbi dhulku fajirsan jiray aan arki jirnay baas meesha ka soo bilaabatay ha ahaatee etoobiya iyo wax walba haddii la keena etoobiya isoo qaadqaaday maanta ciidamada dowladda ciidba ma jiraan leenahay xagga moralka markaan fiirino waxaan arkaynaa meel kastaa la geeyey oo waxaa lagu soo tababaray uganda oo waxaa lagu soo tababaray turkiga waxaa lagu soo tababaray eritrea waxaa lagu soo tababaray masar waxaa lagu soo tababaray li- meel aan la geynin Cid- maraykan hataa magacyo u baxay Een, maxaa lahay shaqmaayo kala duwan oo u bixiyey bool xoofta ah oo waxban aan ka jirin marka dadka dherigan ka- kalshoogiisaa batay dariga kalshoogiis hadduu u bato waa- waa waa fuuta xaraareeya marka xasan guugurta ciidamadiisa halaag iyo jab aan la soo koobi karin aa ku dhacay. aa ku dhacay raxmakallah marka aa ku dhacay waxaa ku dhacay een, la- laisma weydiiyo waxaa laisweydiinin oo maahmaahiyo iyo asaga taa uu uu la yaabay oo ku dhex wareeray waxaan aragnay laba bilgudood saddex taliya inuu magacaabo kanuu ka qaaday mid kale uu magacaabay kii haddaa uu ka qaadan soo celiyay haddana waa kasii qaaday marka intaas maro oo jab ah oo halaag ah taliyayaashii abaanduuliyaashii iyo ciidamadii u watay waxay noqdeen sh- q- wax baktiyey wax dhaawacmay wax oo isdhiibay wax oo cararay ilaa iyo hadda meelay ku maqan yihiin aan la aqoonin taliyayaashii ciidamadiisana isku dhex- isku dhex ja- jahwareer ka dhigay xataa nimankii oo qaraska bixinayay gaaladii maraykan oo u horeeyo oo fa- eh, macallin bahash maxamed turkiga iyo bakti oo dhan ay u horeeyaan ciidamada waa la halabsada diyaarada la keenya hub la keenya inta di- waxaa xabad karayn waawle intay xabadda aawe int- intay ka baxeen ciidamadii hubkii iyo saanadii iyo iyo maamulkii iyo taliyayaashii wixii dhan mujaahidiinta ilaahay gacanta u geliyay waawa la qaatayba marka taliya kastaba intee ku baxsadaa haddii guryahooda loo galo war xasan gugurta gurigiisaa loo gala moral jab intaas ka weyn ma jirtaa gurigiisii oo asaga uu degnaay aa loo galay xalanaa la galay nimankii oo oo la dhahay maxaa la dhahay isaga kumaandoska iyo hebloogaas aan ahaa iyo ee, nimankii iyo maxaa wixii soo aruuriyey baktigii iyo beentii dadka lagu- oo oo loo- laga dhaadhiciyey s- s- ee, laba bilooda ku qabanaynaa laba sana kusoo afjara hadda waa soo dhammaatay maanta maxay mareen waxay marayaan ummadda haddin in la dhaco oo la dhaho ummaddan dhanba waa wada shabaab kitaabka ilaahay oo aad khilaaftay oo ku haysto W- beentii aad soo ba- baafinaysa oo gaalada aad soo sheegaysa annaga waxaa nahay dad oo oo madax ah soomaali dhan annagaa u talan warkeenaa socda labaatan boqol kun ciidanaa haynaa laba boqol kun ciidanaa haynaa aawe hal bacaad lagu lisay dhulkeel aa lagu daray marka waxaa waaye booral jabka iyo niyadda maanta ciidamada ay marayaan wa- waa waa maqashay idaacadaadka ay aragteen iyo telefishinada iyo websaydyada waa isoo sirta been ha sheegin ha- been loo waatahay madaxweyne la leeyahay been loo waatahay niyad jab ka weyn ma jirtaa taliya ciidan oo inta xilka laga qaaday oo shaqo la-aan iyo wax lagu eedeeyey haddana ninka loo dhiibo haddana ninka lagu soo celiyo mar labaad adduunku ma ka dhacday qorshihii ciidanka aad- oo loo dejiyay waa burbur gaaladuu ka burburay iyaguu ka burburay maanta meel loo noqdaa male waxaan leenahay ciidamada hadda isleh weli dhigahooda weli waxba ay maqlin aragtidooda wax ay arkin oo weli dhagoolo ka ah wax socda hadda iskaga hara war kuwii soomaalida iska dhaafaya maraykankii iyo- iyo turkigii iyo wixii aa- aa- aa- niyo jab iyo halaag ku dhacayo maanta waxay qabanayaan male Wax- laba aawa shirikii atnis ashires weligeed deminaha ma maqashay atnis shirkeeda maya ceeb iyo fadeexa loo kulma la-ah nin walba wejiga derbigu saarta nin walba ma- qolka jiifka ku dhex oynaa insha allah waxaa leenahay war soomaaliye dhallinyarada soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa inaad ka digtoonaan aad iska dhaaftaan waxaan waxaa le arrin dhammaatay oo lasoo afjaray tikita ugoosan amuurtan waa soo afjarantay xasankuu gurta wuxuu ahaaye male gaal hadduu qanciyey haddii wax kasta uu sameeyey anaa wax walba yeelaya anaa kan sameynaya maanta ciidankiisu meel maku sheego xasan guugurta ka digtoonaada beenlow beentiisa meel gaari weysa ha ku baktanina warkiisa iska dhaafa ka digtoonaada waa fil- waa fashilantee faynuustay kaa dintee ninyaho waxaa leenahay dadka been ha u sheegin hana qaldin dhallinyaradan yaa idin qaldan nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yihi qof mu'mina laba jeer masjidka maqaniino markaan maro idin sir oo mar labaad idin sir oo mar saddexaad idin sir maxaa tihiin marka xoolo maa tihiin nimanyaho ka hara nimankan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed isku duubnaada diintiina iyo- iyo dalkiina iyo dadkiina difaacda iska qabta waxaan baktiga oo gaale ay soo darsato oo gaalada oo jandar iyo bakti ay kusoo waxaysa iska dhaafe ay diintiina qabtaan leenahay waayahay nabadoon sabto waan kugu soo laaban doonaa ee, markana waxaan soo dhaweynayaa suldaan macalin maxamed cabdi duuba ee, dhanka iyo siyaasadda haddaan u imaano maxaan ka tilmaami karnaa caqabadaha xasan sheekh kala soo dirsay dhankan iyo maamul goboleedyada Een, xasan guurguurte iyo maamul goboleedka soomaali waxay kuma mahdaa nin daad qaaday xumbo cuskay macna nin hadduu daad qaado wuxuu maleynayaa xumbadii wuxuu maleynayaa wax reebaya xumbuu qabsanaya macna xasan guurguurte marka dowlad goboleedkan iyo asagaba sidoodaba waxay gaalo horta samaysatay waay xasan guurguurtaba aslan wuxuu u taliyaaba laheenbu dowlad goboleedkan waa gaalada waxay ugu talagashay inay qaybiso qaybi ee u taliya ka wada macnaha inay qaybiso haddana u taliso waxaa macnaha tusaale kugu filan wax u taliya oo meesha joogo maanta ama puntland ha noqoto ama somalilan ha noqoto ama baydhabaland ha noqoto ama jubbaland ha noqoto hal meel u taliya xasan gurgurto amar ka qaadanaya ma jirto ma jirto macnaha hal nin oo amar ka qaadanaya ma jiro marka gurgurta maxaa meesha u yaallaba gurgurta asagaa la haystaa wixii loo meeriyana waa uu qaataa waxaa kugu tusaale filan hadda inuu ciidamo soo qaaday wuxuu afkiisa ka sheegay wuxuu yidhi axmedaan la hadlay teleefoonaan kula hadlay axmedow waxaan dhahay shirka hataa waa joojinaynaa ee haddii arrin ay ku haysatay ina sug jirka hataa waa baajinaynaa howl kalean aan leenna arrintaas u bedelaynaa axmed dheg jalqama u siina waa ka tegay tii asaga uu watay oo ujeedkiisa iyo gaaladii axmedba wadatay oo dabada ka riixaysay gaaladan guurguurtana way wadaa axmeday wadaa jubbalanday wadaa waxay wadaa baydhabalanday wadaa nin walba waa la wadaa nin walbana kaar oo gaar ah u xoqan gaaladan ilaahay subxaana wa tacaala waa inoo sheegay aslanbo muslimiin in lala dagaalo diyaaray u yihiin afkaartooda haddana waa kala duwanta nin walbana wuxuu ka wataa war adi intee wax ka heshaa kee kuu nugul kee adi ku shaqaysan kartaabaa loo wataa oo macnaha loo samaystay nimankan een hadday ahaan lahaayeen puntland iyo hadday ahaan lahaayeen hebeland iyo hadday ahaan lahaayeen jubbaland waxaa loo samaystay nin walbo kaarka ah xoqan karta kee ka heli karta adigu waxaa nafcabkee baa kugu jira gurgurta marka waa iska waa nin is- oday dhintay oo meel iska yaallo hadalna aanan maqashiin karin nimankan jubbaland iyo hebeland aan marna ma- warkiisaba aan maqlaynin marka nimankan waa la sameeyey hadda dagaalka ugu dambeeyey uu ku fashilmayey oo ciidankii murtadiinta ay ku baaba'een oo jubbaland ay uga gacan roonaatay uga adkaatay wuxuu ku hadlay ilaa hadda wuu garan la'y waana la yidhaahday federaalka s- do- dowladda dhexe federaalka s- guurguurta aa lagu hayaa ama sh- waxaa lagu hayaa oo macnaha ay u sheegayaan intaan oo dowlad oo joogto marka haddii ahaan lahayd etoobiya haddii ahaan lahayd ugandho haddii ahaan lahayd masar hadday ahaan lahayd kenya hadday ahaan lahayd burundi hadday ahaan lahayd macnaha maraykan masar turkiga nin walba hadaf gaar u wataa nin walba wuxuu hadafka u wato waxay tahay adig kee wax ka heli kartaa macnaha hadda turkiga wuxuu isku dayayaa in etoobiyana asaga hoosta gashto oo etoobiya yidhaahdo anigii a- xasan kaale anaa kuu seexinayo ka leex ninkan een, Mado- ama axmed madoobe ka soo leexda ana xasan ka- warkaa rabtiin anaa idinka siinayo hadda waa laga siiyey warkii xasan laga rabana waa laga siiyey oo waad arkaysaan dadka muslimiinta way dareemayaan waxa loo kala qoqobayna waan sheegayo waxaa waaye qaybi ee u tali waay marka ilaahay fadligii maanta waxaa ilaahay fadligii aad horta dhulka maanta ay isku haystaan waa magaalooyin yaryar ay haystaan magaalooyinka yaryar ay haystaan dad laguma xukumi karo dadna laguma talin karo guurguurta inuu ummadda soomaaliyeed guud ahaan uu u taliyo uu yidhaahdo hal cod iyo macnaha qof aalliyeerina iska dhaafe banaadir uma taliyo banaadir waxba kama qaban karo meel kale warkeeda iska dhaaf marka jubbaland warkeeda iska dhaaf eh, somaliland iska dhaaf eh, baydhabaland iska dhaaf nin uu hadal ka maqla lafta garen hadal kama maqlo gurgurta maanta asaa fashilanba maanta nin uu ku dhiriran kale malaha dhegaha lagu soo dhuftay raggiisi maxaabiisaa loo geeyey diyaaradaa loogu geeyey waxaa la yidhi war naga qabso waxaan idin balid haysaa la yidhi iyagoo indhaha mirig mirig ka siinaayo qoryihiina uu ka reebtay hataa hubkii uu ka reebtay dariiskii uu ka reebtay kabihii uu ka reebtay waa loo gelbiyey iyagoo maxaabiisaa loo gelbiyey muxuu ka hadli karaa marka ninkaa maanta wax u awoodo male macnaha hoos wuu onhaa nin weyn oo ceeboobay waayo dadka hadda wax- wax- dadaan wax garanayna on dhegta u raarinay laakiin nin kasta ul albaab ah oo ul caquul ah xasan maanta wax uu la jooga inuu lahan waa dareemayaan alxamdulilah rabbi alcaalamiin marka walaayooyinka mujaahidiinta ee ka taliyaan maanta nimca ka jirto warwaaqaa ka jirto colkaada col allah u bixiyo gaalo idaha isku jebiyo waxaa waay allah- allaahuma ahliki aalimiina biaalimiin baan leen ilaahayo isku halaag ilaah isku baabi'i murtadiintan waa hagaag markaana waxaan ku wareejinaynaa ama aan soo dhoweynaynaa suldaan maslax cali maxamed ee khilaafka ugu daran wuxuu u dhexeeyaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada siiba jubbaland iyo puntland maxay isku haystaan Een, si guud ahaan maamul goboleedyada dhisan een, qiyaas ahaan waa ama shan ama lix Een, dowladda federaalka ee waxa ka dhexeeyo een, waxay ku wada jiraan hal dallad federaalka iyo dowlad goboleedka gaalnimo ayaa ka dhexayso waxay isku haystaanna waxa weeyaan waa kursi iyo siyaasad iyo dhaqaale sidoo kale waxaan leeyahay ninka la yidhaahdo een, markii aan u jalaacday ninka la yidhaahdo puntland siciid deni siciidani wuxuu soo raadsaday madaxnimo soomaaliya xamar u yimid doorasho kushaggii halkaas ka dhacday oo xasan sheekh xasan sheekh lagu soo saaray ayuu ka qayb galay isagoo markaa raadinayo kursigii xasan sheekh uu ku fadhiyo Een, in badan markii ay lactameen ee kursigii uu ku soo baxay xasan sheekh een, wuxuu isu dayay haddana siciid in macnaha uu ka helo ra-iisul wasaare taa ayadana kolley ninka xasan ah waa isku dayay waxaa layidhi waa libaax nin gala- nin gada- nin galadana og nin ganana og ma doonayo marka siciid deni inuu meesha fadhiisiyay sababtoo waxaa waye berri iska hor yimaanaan saas darteeda ee marxuumkii ee, maxaan ku ihahdaa xamse cabdi barre ahaa ayuu keensaday oo jeebkiisa ku jiro xamse cabdi barre waa nin xasan sheekh xasan murtad jeebkiisa ku jiro lacagta markii ay jeebkaada ku jirto kunku shilin hadda waxaa u baahantaad ku gadanaysaa oo maxaan ku ihahdaa waa haddaad doontan dhinaca ku gadanaysa haddaad haddaad doontane waxa weeyaan ama qudaarna wax kale ku gadanaysaa xamse cab- cab- cabdibarre marka eh, wuxuu noqday eh, ninkaas oo ninkaas saaxiibka ka dhigtay Eh, saasuu calaaqaadkii iyo nidaamkii ka dhexeeyey u jaray marka arrimahaas eh, manahaas bay isku hayaan sidaan filaayo xasan eh, maxaan ku ihahdaa waa nin dal iyo duunyo iyo adduunyan aakhiro meel walbo maxaan ku radaa iska bannaystay aan fiirinaynin aakhiro Ee, maxaan ku radaa islaannimane haba sheegin mar hore iska daayey kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ee, u baalmaray asagoo arkaayo ee, fahamsanne ilaahay subxaana wa tacaala ayaa- ayaa lumiyey sababtana waxaa weye ilaahay subxaana wa tacaala ninkuu doonane wuu hanuuniyaa ninkuu doonane waa duleeyaa saas darteeda dulinimadii uu qaatay xasan sheekh Een, siyaasaddiisana kolley maxaan ku irahdaa ninka la yidhaahdo xasan sheekh hadda way cuntus ma weysay ee, dowladihii kale Dowlad- dowlad walbo maanta ay dhiseen oo federaal sheeganayso ama waxaan ku- dowlad dowlad walbo la dhisay oo sheeganaysa maxaan ku irahdaa dowlad goboleed goboleed sheeganayso maanta waxaan filaa in wax ku xiran ba aysan jirin maanta dowlad maanta ku xiran oo amarkiisa iyo nidaamkiisa ku shaqaysan ma jirto dowlad walba waxay leedahay nidaam oo iyada u gaar ah oo iyada ay ku dhaqanto Een, maxaan ku irahdaa dastuurkeeda iyo nidaamkeedana ayada ay maamulato sidaa daraaddeed marka xasan sheekh maanta wuxuu haya malahan adduunyadiisu wax u hayn aakhiriisuna wax uma hayo waayahay nabatan sabtow xilligan waxaa lagu jiraa wakhti kala guur ah oo admis ay ka bixi rabto soomaali maxaa kuu muuqda aday oo rajo ah rajo aada u weyn waxaan rajaynaynaa jabkii ugu badnaay waxaa le jab waxaa ugu fiican kan cadowgaada uu uu ku garta waxaa- waxaa maqlaysa nimanka culamaa usuuda ahay ay leeyihiin sida shabaab camal hala noqdo maamulka halou bedelo ra-iisul wasaarihii dhammaay oo leh war dadka dhan waa wada shabaab taasna waa rajada ugu weyn tanaa wax loo- meel loo dhiga aan lahaynba waayo jabka maanta nimanka murtadiinta gaadhay iyo rajaxumada ku dhacday waxaa kasii xuntan gaalada ku dhacda waxaa ilaahay mahadiisa ah in ilaa ay hadda qorshaha atnis oo lagu kala guuraayo meelba aan lagu sheegin dhaqaal ahaan meel aan lagu sheegin ciidan ahaan meel aan lagu sheegin waxaan ka waxaan rajeynaynaa aan ilaahay agtiisa ka rajeynaynaa in amasooma habeenimo guurtay oo yaa liiga tegin war yaa liiga tegin dhehaysa in mujaahidiinta ay qabsadaan soomaaliya oo dhan iyo wixii geeska afrika maxaad kusoo gabagabaynaysaa suldaan macalin maxamed alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala aan la soo koobi karin Een, waxaan kusoo gabagabayn lahaa marka nasriga iyo guusha way dhowdahay ilaahay waan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala wallaahu qaalibun calaa amrih walaakina aktar annaasi laa yaclamuun dadka intooda badan ma ogo dardaaranka markaan rabo inaan dardaarmo insha allahu tacaala dhammaan waxaan u dardaarmaya horta muslimiinta maanta waa fursad qaali ah bariga afrika gebi ahaan gaalo horta way ka guuraysaa biidni illaahi tacaala ayagoo dullaysan weliba ayagoo dullaysan oo daliiliin ah oo midba midka kale uu eedayo oo midka midka kale uu lacnadayo ayaa bixi doonaa biidni illahi tacaala marka mujaahidiinta waxaan leeyahay sabarkiinna labalaaba ee suldaan maslax cali maxamed dhankaaga waxaan dardaarmaa kolley aniga een, dhankayga dardaaran waxaan siinayaa mujaahidiinta waxaad rajaynaysaan ilaahay subxaana wa tacaala jannaatulfirdows in ilaahay subxaana wa tacaala idinku irsaaqi doono nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam xoolkiisa aad ka waraabi doontaan ilaahay subxaana wa tacaala ma'aal fiican iyo meel fiican aad ku dambayn doontaan gaaladana ilaahay subxaana wa tacaala in ilaahay quburtuu ku halaagi doono jahanname iyo maxaan ku ihahdaa saciiran ay u dambayn doonto ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa u jelab xirnaada Een, maantana maxaan ku ihahdaa waxaa ku bishaaraysanaysaan in khilaafadii ay dhowdahay aasaaskeeda iyo nidaamkeedana uuna muuqdo ha la sabro gaaladana ha loola sabartamo bilahi towfiiq waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka toddobaadkan waxaa nagala qayb galay suldaan macalin maxamed cabdiduuba oo ah afhayeenka nuqabada jubbada hoose iyo suldaan maslax cali maxamed oo ka mid ah salaadiinta jubbada hoose iyo nabadoon sabtow oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed dhammaan waxaan idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka diiradda jimcaha tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون